baarlamaanka midooda yurub ayaa toddobaadkan meelmariyey qaraar ku saabsan xaaladda soomaaliya qaraarkan ayaa ka hadlaya mowqifka dhexdhexaadnimo ee ay soomaaliya ka istaagtay xiisadda qaliishka iyo saameynta ka dhalatay baarlamaanka midooda yurub ayaa sheegay in go-aanka soomaaliya uu dhaliyay in dalalka imaaraadka iyo sacuudigu ay joojiyeen lacagtii ay siin jireen soomaaliya iyaga oo ku ciqaabaya go-aankii soomaaliya ay qaadatay baarlamaanka ayaa dhinaca kalena dowladda imaaraadka ku booriyey inay joojiso falal xasilooni darro ka abuuri kara soomaaliya sidoo kalena ay ixtiraamaan madax bannaanida dhuleed iyo qarannimada soomaaliya nuur xasan bukhaari oo suudiyaha ay ugula sugan ayaa warbixintan inoo haya mahadsaned axmed qaraarka baarlamaanka midooda yurub ayaa xoogga saaray caqabadaha soomaaliya ka haysta gudaha sida ammaan darrida dhibaatada kooxaha argagixisada fakhriga xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha iyo qodob la xiriira faragelin la sheegay in ay qaar ka mid ah dalalka khaliijka ku hayaan soomaaliya midooda yurub waxa uu walaac ka muujiyey danadaha dalal cayiman oo ajnebi ah kuwaasoo buu yidhi sii calwinaya xasaradaha siyaasadeed ee dalka dalalkaasi ayuu midowda yurub ku sheegay sacuudiga iyo imaaraadka carabta oo dhinaca ah iyo dowladda qatar oo dhinaca kale ah qaraarka ayaa lagu sheegay in dalalka sacuudiga iyo imaaraadka iyaga oo adeegsanaya dhaqaale ay isku dayayaan inay dowladda federaalka soomaaliya ka weeciyaan go-aankeedii dhexdhexaadnimada khilaafka dalalka khaliijka midowda yurub ayaa ugu baaqay dowladda isutagga imaaraadka carabta inay si dhaqso ah ay u joojiso dhammaan ficilada ay ku wiiqayso soomaaliya islamarkaana ay xushmayso madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee soomaaliya qaraarka ka soo baxay baarlamaanka yurub ayaa cambaaraya dhammaan weerarada iyo ficilada argagixiso ee ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed kuwaas oo ay diyaariyeen kooxda al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada waxaana qaraarka uu adkeeyey in aysan jiri karin sabab sharci ah oo ay soomaaliya ugu jiri karaan dhaqdhaqaaqyo argagixisanimo midowda yurub waxa uu hoosta ka xariiqay in si xididada loogu siibo tiirarka salka u ah waxyaabaha keena argagixisanimada sida amni darada fakhriga ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha cadaalad darida iyo arrimo kale ay muhiim tahay in bulshada caalamka oo ay ku jiraan hay-adaha horumarinta midowda yurub ay ka qayb galaan dib u habeynta hay-adaha amniga soomaaliya si la isugu xidho barnaamijyada horumarinta bulshada caalamka iyo siyaasadaha amni ee soomaaliya qaraarka ka soo baxay baarlamaanka yurub ee ka hadlaya arrimaha soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale lagu cambaareeyey xadgudubyada ka dhanka ah xorriyadda hadalka ee soomaaliya ee ay geysanayaan hay-adaha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee hoos yimaada dowladda federaalka bayaanka ayaa lagu sheegay in midowda yurub uu ka walaacsan yahay tacadiyo isugu jira xarig lagula kaco siyaasiyiinta mucaaridka ah kooxaha ololeeyaasha madaniga ah xarigga saxafiyiinta iyo handadaad loo geysto ururada bulshada rayidka ah qaraarka ayaa lagu yiri dhammaan arrimahaasi oo dhan ma ahan wax la aqbali karo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa lagu baaqay inay joojiso adeegsiga ay hay-adda nabad sugidda ee loo soo gaabiya niise u adeegsato in ay uga cagajuglayso wariyaasha madaxa bannaan iyo siyaasiyiinta mucaaridka ah qaraarka ayaa ka dalbaday dowladda soomaaliya iyo midowda yurub inay xaqiijiyaan in nise ay tahay hay-ad ku shaqaysa hab waafaqsan sharciga si loo adkeeyo xorriyadda hadalka oo gundhig u ah baa lagu yidhi bayaanka horumarinta bulsho dimuqraadi ah oo xoog leh dowladda soomaaliya ayaa loogu baaqay in si buuxda ay u xushmayso xaqa ay muwaadiniintu u leeyihiin xorriyadda hadalka islamarkaana ay dib u eegis ku samayso xeerka cusub ee saxaafadda si aanan loogu tuman xuquuqda hadalka ee dalka taasoo ah baa la yidhi waajibaad caalami ah oo saaran dowladda soomaaliya qaraarka ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ah ee soomaaliya in ay sii wado dadaaladeeda nabad raadinta ah iyo dib u dhiska hay-adaha dowliga ah si loo helo hay-ado dowladeed oo xoog leh oo soo celiya nidaamka iyo kala dambeynta islamarkaana bixiya adeegyada aasaasiga ah ee shacabka aad ayuu mahadsanyahay nuur bukhaari oo nala socodsiinaya warbixintii midooda yurub ay ka soo saareen arrimaha soomaaliya iyo xiisadda dalalka khaliijka